wasiirka wasaaradda shaqada koonfur galbeedaha ayaa magaalada baydhabo ka daafuray shir ku saabsan ilaalinta bulshada shirka ayaa diiradda lagu saari doonaa qorshaha istaraatiijiyada bulshada gaar ahaana ka jawaabidda arrimaha degdega ah wasiirka wasaaradda shaqada koonfur galbeed maxamed xasan fiqi uu daafuray kulanka ayaa ka waramaya ahmiyadiisa istaraatiijiyad iyo hogaamin fiican xagga social protectionka wasaaradda xaggeeda shaqo fiican ka qabta runtiina qabanqaabada shirkan oo maadaama uu agaasimihii guudna ka maqan yahay si fiican oo qurux badan u agaasimay u abaabulay ku mashquulsanaa dhowaanahanba micnaha inay diyaariyaan shirkan shir qurux badan uu noo noqdo marka taas horta waa uga mahad celinaya midda labaad waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo halkan hay-adda unisef oo aan wada shaqeynta leenahay iyo hay-adaha kale bahwadaagta aan nahay ee micnaha ayagana barnaamijkan wax ku leh marka insha allahu kariim waxaan rajeynaynaa inaad ragga ka faa'iidaysan doono mustaqbalka dalkan hoggaankiisii ah ama haddii lala shaqeeyo hay-ado iyo haddii dalkii laga shaqeeyo dowlad loo shaqeeyaba raggii ka faa'iidaysan lahaa madaxda ka noqon lahaa idinka waay marka waxaan rabaa inaan idinkaga mahad celiyo wasaaraddu waad ogtihiin arrimaha badanaa social protectionka barnaamijyo badan oo ay qabato sida barnaamijkan sagal la yiraahdo iyo baxnaano iyo annaga ka wasaarad ahaan hay-adaha aan la shaqayno ama ha noqdaan kuwa dowliga ahee saaxiibadeenna ahee ee wasaaradaha ah ama ha noqdaano hay-adaha kale ee xiriirka aan leenahay sida muxuu ahaa unisef sida world bank w f b hay-adahaasoo idinba oo maantana aan filayo inay halkan kulligood marti ku yihiin oy noo joogaan marti ma aha micnaha yaanan qaldamin ay shaqadii micnaha ay ay ummadda u haayeen qeyb ka mid ah ay nala qabanayaan waa idin soo dhaweynaynaa marka waxaan idinkula dadaarmaa oo keliya hadalka waa idinku badiyey time baa idinku socdo maskaxda inaad shiishaan insha allahu kariim labaatan iyo shan labaatan iyo sagaal afartaa sano wixii lagu shaqayn lahaa especially annaga ka wasaarad ahaan qorshaheenna shantaas afartaa sano ah qeyb baad ka tihi inaad gacan naga siisaan hay-adda rabta ka soco meesha rabta ka soco wasaaradda shaqada koonfur galbeed ayaa muddooyinkan degmooyinka koonfur galbeed ka waday shir ku saabsan qorshaha ilaalinta bulshada laba kun shan iyo labaatan laba kun sagaal iyo labaatan